bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba joogtaan iyo sura adoo maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka dalsan oo habeen walba marka laga reebo habeennimada jimcaha aad ka maqashaan raadiyaha darsale magaalada muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan in kala dayuban acul baa loogu tawgalay
wacan mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen khamiisiisii bixis taariikhduna ay ku beegan tahay labylabaatanka bisha labiyo tobnaad disembar sanadka laba kun labiyo labaatan qodobada barnaamijka caawaad ku maqli doontaan haddii allah awood leh uu yihahdo waxaa ka mid noqonaya ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa macwiisleyda oo maanta si buuxda loo wareegay gacankuheynta degmada ruungood ee gobolka shabeellaha dhexe oo muddo dhowr sana ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab wararkii ugu dambeeyey ayaan idin soo gudbin doonaa xaaladda guud ee caawa degmada ruungood iyo saraakiil ka hadlay qabsashada maanta ee degmadaasi faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya qarax sababay dhibashadii dhaawac cubduleedka degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe lagula eegtay koronyo gaadbinaysay gaadiid raashin u siday magaalada jowar wararkii ugu dambeey aan idiin soo gudbin doonaa qodobada sidoo kale barnaamijka caawa wareega aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya wariye cabdimaalig muuse cobdoon oo maanta xabsiga laga sii daayay kadib markii uu dhammaystay muddo laba sana ah oo hore maxkamadda xukun ugu riday waxaad maqli doontaan dhegaystayaal cabdimaalig muuse cobdoon oo faahfaahin ka bixinaya sababta keentay xarigiisa iyo waxyaabihii uu kula soo kulmay inta uu xabsiga ku jiray senaatar ilhaan cumar oo ka tirsan koongareeska maraykankana waxay maanta gaartay magaalada garowe ee caasimadda puntland haddaba ujeedkeeda muxuu yahay barnaamijkan kugu soo gudbin doonaa qodobada sidoo kale barnaamijka caawa aad ku maqli doontaan wareega muddada hawadu ku jirana waxaa ka mid noqonaya askari ka tirsan ciidanka dowladda oo askari kale ku dilay magaalada baraabe wararkii ugu dambeeya ayaad maqli doontaan gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexena waxa uu gaaray degmada alkothar oo dhowaan laga saaray dagaalamayaasha al-shabaab hadal uu u jeediyey ciidamada deegaanka ee halkaas ku sugan ayaan barnaamijkan kuugu soo gudbin doonaa golaha ammaankana waxa ay muddo lix bilood ah u kordhiyeen dhimista ciidamada admis ee soomaaliya sababtu maxay tahay barnaamijkaad ku maqli doontaan qodobadaas iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha golaha shacabka adan midoobe oo qaramada midoobe kala hadlay arrimaha dib u heshiisiinta koonfur galbeed ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qodobadaas ayaad ku maqli doontaan barnaamijka muddada awadu ka baxaya cabdiwaab ayaa farsameynaya waa mar kale dhegeystayaal barnaamijka wareega wararka dalsan
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaaladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduullaynay ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
dhegeystayaal barnaamijka wareega wararka dalsan ayaan haatan gudagelaynaa qodobada aad ku maqsheen oo faahfaahsan waxaana ugu horeeya waxaa maanta ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaanka ee macawisleyda ay la wareegeen gacankuheynta degmada ruungood ee gobolka shabeellaha dhexe oo ah degmadii ugu dambeysay ee dagaalamayaasha al-shabaab ay kaga sugnaayeen gobolkaas waxaana halkaas la sheegay in wax dagaal uusan ka dhicin islamarkaana ay ciidamada xooga iyo kuwa deegaanka ee macawisleyda loo yaqaano ay si nabad ah ay kula wareegeen waxaana intaa kadib ciidamada la sheegay in ay isku sii fidiyeen xaafadaha kala duwan ee degmada rungood ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoona saraakiisha hogaaminaysay ciidamadaas la wareegay degmada rungood ay ka hadleen waa ay ka hadleen andharaadii qabshashada ciidamada xoogga ee maanta ay la wareegeen dhinaca kale dowladda soomaaliyana waxay xaqiijisay in ciidamada xoogga darkay kuwa deegaanka ay la wareegeen gacankuhanta degmada runugood ee gobolka shabeellaha dhexe afyeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya jenaraal cabdulaahi cali caanood oo shir jiraad warbaahinta ugu qabtay muqdisho ayaa marka hore ka warbixiyay howlgalladii ugu dambeeyay ka socda gobolka shabeellaha dhexe caanood ayaa xaqiijiyeen ciidamada ay maanta si buuxda la wareegeen gacankuhanta degmada runugood isagoo sii hadleeyay ayuu tilmaamay in howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay rungood iyo deegaanada hoostaga sida alkowthar lagu diray dhowr dagaalamo ka tirsan shabaab waa siduu hadalka u dhigay afyeenka afyeenka wasaaradda gaashaandhigga oo hadalkiisa sii wata ayaa shacab ka qaaday in ciidamada dowladda soomaaliya ay ballaarinayso howlgallada haatan ka socda deegaanada dalka gaar ahaan deegaano kale oo ka tirsan maamulka hirshabelle oo ka mid ah maamulada ay haatan howlgallada ka dhanka al-shabaab ay sida baan uga socdaan afyeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda ayaa faahfaahinaya ciidamada maanta la wareegay degmada rungood ee gobolka shabeellaha dhexe بسم الله الحمد لله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم maanta waxaan doonaynaa inaan ka hadalno guulihii u dambeeyey ee ay gaareen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo cutubyada hubaysan ee kacdoonka shacabka soomaaliyeed saakay lixdii aroornimo waxay ciidamadaas isbahaysanaya oo u hogaaminaya xoogga dalka soomaaliyeed ay la wareegeen degmada ruurnurgood ruurnurgood waxaa hoos yimaada tuulooyin badan tuulooyinkaas muddo waxaa ka soo socday dagaallo tuulooyinkaas waxaa ka mid ah tuulada juxa alnaciima alkawtar oo dagaallo ad adag ay horay uga soo dhaceen xogtiisana xogtoodana aad hesheen oo ay ku dhinteen ugu yaraan boqoliyo konton maleesooyinka cadowga ah ee al-shabaab shan iyo toban maxaabiis looga qabtay shan ajnabiyana lagu dilay intaas duutorooyinkaas waxay hoos yimaadaan degmada nuulilgood iyo kuwo kale laakiin ciidanku saaka waxay xaqiijiyeen lixdii aroornimo si buuxda inay ula wareegeen degmada ruunurgood ciidamadii cadowga way yaaceen baacsi baa ciidankii qaarna degmadu ku sugan yahay oo sugidda amnigeedii iyo baaris iyo qaraxyo iyo waxaa laga raadinayaa inkastoo aan weli waxba laga helinoo ay nadiif tahay ciidanna wuxuu ku sii jiraa baacsiga cadowga waxaan rajaynayaa insha allahu tacaalaa bacsigaasna inaan helbo fiican kala hadro degmada ruunurgood waa degmadii u dambaysay ee dowlad goboleedka hirshabeelle ee cadow hayste ee laga xoreeyo laga soo bilaabo matabaan ilaa iyo caliyaalo ama ceel cirfiid dhammaan degmooyinka dowlad goboleedka waxaa hirshabeelle waxaa gacanta ku haya dowladda soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka way jiraan meelo ay cadowga kaga harhareen sida galbeedka hiiraan iyo galbeedka shabeellada dhexe ayagana insha allahu tacaalaa dhowaan waa la kurtuma jarayaa meelahaas ay u carcarareenna waa laga saari doonaa waana loo diyaarsan yahay cutubyada halkaas ka howlgeli lahaana waa loo diyaariyey shacabka soomaaliyeed maantay waxaan ugu uga farxinaynaa guushaan cusub ee ciidanku gaaray guuluhuna waa isdaba socdaan haddana mar dhow waxay u gudbi doonaan dowlad goboleedyo kale dowlad goboleedyadaasu ma aha kuwa hadda fulinta ka jira oo keliya ah dowlad goboleedka u gudbayaan ee dowlad goboleedyo kale a diyaargaroobay oo iyaduna ay howlgalku ka bilaabmayaan mar dhow oo ciidankoodii xoogga dalka soomaaliyeed sektarkii meeshaas deganaa ama qaybtii deganayd iyo xooga shacabka iyo dowlad goboleedka daraawiishtu ay ka wada howlgelayaan Aan- insha allah guushaas yaanu maanta idiin soo sheegaynaa wixii dambe iyo dambe oo guulaha oo la gaarana waa idiin soo sheegaynaa Een, hambalyan waxaan leeyahay dowlad goboleedka hirshabeelle way guulaysatay degmooyin go- dowlad goboleedyada kale oo ay deriska la- la- midda da- deriska la'ah sida hirshab een, eh, hir- een, eh, een, eh, galmudug oo kale waxaan rajaynaynaa shacabka galmudug waa shacab dagaalama dagaalkana way yaqaanaan ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed oo dhanna way la joogaan ayaguna way abaabulan yihiin yaadan noqonin fulow guul ku dhoweydaa waa in hawl- ciidamada lala howlgalo lana laiskana kiciyo cadowga haysta dowlad goboleedka degmooyinka ugu badan marka laga reebo jubba- gobolada eh, jubbaland meesha uu cadowga ka haystaa waxa weeyaan waa waa dowlad goboleedka ii sheeg eh, galmudug carardheere ceeldheer galhareeri ceelbuur iyo tuulooyin degmooyin tuulooyin yaryada degmooyinka waxba ka dhaceen oo dad badan aad u degan yihiin ciidankiinu waa abaabulan yahay waxaan rajaynaynaa mar dhowaan ciidamadu degmo degmo tuulo tuulo beelbeel deegaan deegaan inay insha allahu tacaala ciidamadaas iskaashaday ee, xoogga dalka iyo ciidamada qalabka sida iyo ciidamada dobol- gobo- goboleedka iyo kacdoonka shacabka soomaaliya inay iska kaashadaan guulo ballaaranna la gaaro wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka wareega wararka dalsan markan waxaan idiin soo gudbinaa dhegeystayaal saraakiisha hogaaminaysay ciidamadii maanta rungood la wareegay ayaa waxa ay ka bixi faahfaahin ka bixeen qaabka ay ula wareegeen degmadaas sidoo kale waxaa warbaahinta la hadlay xildhibaan yuusuf kawaar oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo isna kamid ah mas-uuliyiintii maanta gaaray degmada rungood ee laga wareegay shacabka
farxad gaar ay tahay maanta inaan joogno degmada rungood waa degmadii ugu dambeysay gobolka shabeellada dhexe qabariji waa jabeen wax yaraa dhiman ciyaalweera ahaa jira marka waxaa la dhihi jira waa jabeen jabiya marka waxaan codsanahay in maarkii loola daba kaco la israacsiiyo waa sii soconaynaa shabeellada dhexe xur waaye galgaduudaan gelaynaa ilaa maaragtay meel ka mida cidda soomaaliya ay joogaan waa daba soconaynaa ilaahay ayaa garabkooda ka baxay inta dhimanna waxaan rajaynaynaa inaan dhammaystirno ee, guddoomiye aad u mahadsan tahay shacabka degmadan waxaan ka codsanaynaa inay ku soo noqdaan deegaanadoodii nimankii dhibka ku hayay ee maaragtay jahdiidka ahaa ee khawaarijta ahaa waxaa waaye ilaahay ayaa garabkooda ka baxay nimankaas waa baxeen waxaa waaye wax- meelaha aan tagnay oon qaban waxaa lagu arki jiray markay nimankaas baxaan in maarka inuu ilaahay khayrkiisa ka yimaado oo roob ka doo marka insha allahu ilaahay maarka inuu khayrkiisa ha keeno waa mahadsantihiin war badan ma naqaan wixii la dhihi lahaa gudoomiyaha iyo taliyaha booliska yidhi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
runta dhammaan waa salaaman yihiin saraakiisha kala duwan oo qaybahooda kala duwan hadday ciidanka xoogga dalka ay yihiin kuwa booliska gudoomiyaha degmada dhammaan waxaa idinku salaama salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib saakay waxaan noo suurto gashay inaan low ciidamadu ay la wareegaan degmada hurmugood oo ay wax badan baa nimanka cadowga oo nabaddiidka ay gacanta ku hayeen gudoomiyaha siduu u sheega waayey dadkii waa kasoo kasoo barakaceen meesha ay deganaayeen meel kale ay ku qasbeen ay u dhiseen ay degan yihiin dadku waxaan leenahay cadowgana hadda waa ka baxay degmadaas si khasaare la'aan oo khasaare kabayr ayaan degmada ula wareegnay sidaad ogtihiin baa cadowga hore ayaa loo soo awooddiisa loo soo wiiqay ma hor istaagi karaanba ciidamada markay ciidamadu soo ruuqansadeen inay maqleen in ciidamadu ay soo dhaqaaqeenna ayaguna way ka baxeen magaalada way ka halwoolaan insha allah waxaana u dabakici doonaa goobaha ay aadeen kulli hadda waxaan rajaynaynaa inay gobolka shabeellada dhex degmada ugu dambaysa ay tahay iyadana gacanta lagu dhigoo lala wareegay kuwii hadda ka dambeeyana waxaan u jeesan doonaa in aadi doonaa gobolka kaloon diriska aan nahay ayaguna ay nala socdaan ciidamadii loogu talagalay dhulkaas iyo dadkii deegaanka soo jeeday kulli ciidamada hadda socda oo deegaanadan hadda la qabtaana ma aha ciidanka sinaa doona deegaankoodii waa kuwa u gudbi doona deegaanada kale oon diriska aan nahay intaasaan kusoo gebagabeeyaha saraakiisha kalena iga dabamari doonta waana mahadsantihin
waxaan joognaa maanta alxamdulilah degmada rundhurgood ilaahay mahaddiis waayo saddex sano kadib ilaahay baa mahad iskale ilaahay baan ku mahadinaynaa waxaan u diraynaa hambalyo madaxweynaha soomaaliya dowladdiisa dhammaan xukuumaddiisa labadiisa golo dowlad goboleedka goornatara gobolka shabeellada dhexe taliyaha ciidanka xoogga dalka taliyaha ciidanka dowlad goboleedka hirshabeelle oo haddaba nala taagan taliya xasan taliyo qoondho taliyaasha ciidamada qalabka sida dhammaan waa mahadsan yihiin dhammaan waxaan ku salaamaynaa salaanta salaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu hambalyo dowladdeenna dowlad kama horeyn degmadan dowlad maanta ugu horeysa dowladdaynaan soo dhoweynaynaa shacabka waxaan leenahay dowladdiina soo dhoweeya madaxweynaha ugu horeeyo iyo taliyaasha ciidamada qalabka sida dowlad goboleedkiina dhammaan gobolka waxaan joognaa degmada ruunurgood maanta waa degma xeebeedka gobolka shabeellada dhexe ugu fog ee dhinaca degmada ceeldheer gobolka galgaduud iyo shabeellada dhexe ay xaduudka ka yihiin ilaahay baa mahaddaa iskale shacabka waxaan u sheegaynaa soo dhowaada soo dhowaada soo dhowaada dowladdiinna yaa idiin timid gacmo furan ku soo dhowaada idinkana dowladdiinna soo dhoweeya Ee, waxaan leenahay ee, kuwa nabaddiidka khawaarijta waxaan joognaa hadda meeshi ay dhiseen degmadii qaryada ahayd oo taariikhiga ahayd oy dumiyeen iyadana waa tegi doonaa shir jadciidan ku qaban doonaa hadda meeshi ay dadka ay ayaanta ku dhibaataynaayeenaan taagannahay iyadan soo bilownay waana kasii gudbaynaa meesha qaryadana waa tegi doonaa oy dhibaateeyeen oy dadkeedii iyo deegaanka ay ka barakiciyeen iyadana haddaan tegaynaa marka shacabka soo dhowaadaan leenahay dowladdiinna soo dhoweeya gacmo furan ku soo dhowaada ganacsiga fura ee dowladdana waxaan leenahay soo socda ka soo gaara waa dad dhibaatoon waa dad barakacay waa dad afduuban waa dad hadda aan maanta hal qof oo shacaba aan lahayn oo noo imaan karta in dowladdu noo timaado oy dowladda ku dhiiradaan sidaasaan dowladdana ugu baaqaynaa shacabkana inay soo dhowaadaan ciddii maanta degmadaa la joogaa wax ka dambeeya male warku waa xidhan yahay waa howlgelaynaa dowladdiyaa imaanaysa madaxweynaha ugu sarreeyo shacabka waxaan leenaha soo dhowaada soo dhowaada dowladda la shaqeeya degmada ku soo dhowaada soo gala ganacsiga fura waa mahadsantihiin waxaan idinku wareejinaa taliyaha ciidamada dowlad goboleedka iyo taliyayaasha kale waa mahadsantihiin alxamdulilah horta marka ugu horreysa ilaah baa mahadda iskale marka labaadna waxaan u mahad celinayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka oo iskaashanayo maanta qabtay degmada ugu dambaysay gobolka hirshabeelle oo runurgood maanta taagan horta dadaalkii oo la qabtay wou muuqdaa maanta alxamdulilah ilaah aan uga mahad celinaynaa laakiin soomaalidu waxay tidhahdaa faan oole fara kama qodno baasha kow ma joogto gobolka shabeellada dhexe haddii aan soo afjarnay shabaab meesha u joogana soomaaliya gudaheeda ah inaan u dabagalno ayuu go'aanka iyaga yahay oon ku soconno maanta ilaa hadaftaan markaan kasoo dhaqaajiyayna magaalada muqdisho laakiin mahadcelinta koowaad waxaa iska leh madaxweynaha qaranka oo go'aankan iska lahay in dalka soomaaliya laga xureeya nimankan khawaariijta ah oo dhibaatada faraha badan la ku haayay oon dalka diinta iyo dadka midba wax u reebin diinta si qaldan oon tii ilaahay ugu talagalay ahayn ayay dadka ka dhaadhicinaayeen ciddii diiddana gaalatay dhahayna sii dilayeen marka alxamdulilah haddii soomaalida wada fahantay oy cid walba fahamsan tahay sidaan ayaa aa qabatay marka inay maalinba meel iyagoo ka cararsaanoo kale looga daba yimaado waa faa'iidaha dadka iyo dalka iyo diinta intaba insha allaahu waxaan rajaynaynaa in inta dhimanna xilliya gaagaaban lagu soo afjari doono annaan laga helayn shabaabna midaan leeah war intii waaga naftu ku jirtay war iska soo noqda wax badan laydinka hadlaymaa idinku dadka waa dhaqi jirteen laakiin unku idin dhaqan toosaynaa laydin dhaqi maa naagaa idinku xiri mayn laakiin waa idin dhaqan toosaynaa wixii laydinku shuban waa idinka shubaynaa oo fikirka qaldanaa ahaay intaasna shabaabkaan leeah kuwa shabaabka hogaaminayo idinkana midaan idin leeah maxaa idin raacay ilmaha yariisa waxaad ku dhammayseen jannad gelaysiine maxaa idin raacay jannad baad idinku gashiin maxaad u cararaydiin oke cid walba way idin fahamta maanta waxa aad wadeen inay diin ahayn inaadan jinna ahayn oo jinna ilaahay agtiisa jirto laakiin laydinkama heri doono intaad nooshihiin marka inta qalqaalisiin ilmaha yareeraad dhihi jirteen isqarxiye ummadda jannad gelaysiine hadda anku waxaan idin leenahay ismarjiya janna waa weydiine isku marjiya ayaan leenaha
guriga dahabshiil dahabshiil bank bank dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii uu sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaanuu hantidaad dhigataa horarkaa ma dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku xubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heegan hadafkaaguu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo alluu balaaye ka haay dahabshiil group bankiga dahabshiil waa banki ammaano oo xifdinaya hantidaada bankiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid ah xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xirmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeenu ah facebook com hormuud hormuud g
yaa waa dheeftaasuya ku raaxayso intarnetka hormuud goob kasta iyo goor walba
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
waa dhegeystayaal qabiil barnaamijka wareega ayaan isla soo gaarnay wariye cabdimaalig muuse codon oo ka mid ah wariyaasha soomaaliyeed oo sanadihii lasoo dhaafay ku xirnaa xabsiga weyn ee magaalada hargeysa ayaa maanta laga sii daayay xabsiga kadib markii uu laba sano uu ku xukunaa uu dhammaystay wariye cabdimaalig mu- cabdimaalig coldoon ayaa dhammaystay xukun laba sano ah oo saddex iyo labaatankii mey ee sanadkan laba kun labaiyo labaatankii ay ku xukuntay maxkamadda racfaanka ee magaalada hargeysa coldoon ayaa waxaa markii hore xabsiga la dhigay saddex iyo labaatankii bishii sideedaad laba kun koob iyo labaatankii iyadoo loo haysto ama lagu eedeeyay eedeymo culus sida waxaa la sheegay in uu faafiyey warar been abuura iyo sidoo kale aflagaadeynta siyaasiyiinta iyo golaha sharci diinta somalilan haddaba cabdimaalig muuse coddoon ayaa markii uu maanta ka soo baxay xabsiga waxauu warbaahinta ugu warbixiyey sababtii sababihii loo xirayay sidoo kale waxyaabihii uu kula soo kulmay intii uu ku sugnaa ama uu ku jiray xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa
maanta taariikhdu waa siddeed iyo labaatanka bisha shanaad kun afar boqol afartan iyo afar hijiriya kuna beegan labiyo labaatanka bisha labiyo tobnaad ee labada kun iyo labiyo labaatanka waxaan halkan ka jeedinayaa ereygayga ku saabsan soo bixista aan saaka ka soo baxay xabsiga saddex qodob ayaan u qaybinayaa ereygaygan midi waa mahadnaq midina waxa weeye waxay ku saabsan tahay jeelka sidaan ku galay bilow ilaa dhammaad arrimaha jeelka la xidhiidha qodobka ugu dambeeyaana waxa uu ka hadlayaa kitaab aannu ilaahay soo dejin oo nala ku xukumay oo la yidhahdo xeerka ciqaabta guud haddii aan ku bilaabo mahadnaqa allaah baan u mahadnaqayaa ilaaha mahad oo dhan ay isagu iska leeyahay ayaan u mahadnaqayaa ilaaha khayrka ii qadaray ayaan u mahadnaqayaa ilaaha qadaray inaan jeelka galo ayaan u mahadnaqayaa ilaahay ilaaha og waxa ii khayrka ah ayaan u mahadnaqayaa ilaaha maanta i soo saaray ayaan u mahadnaqayaa ilaaha muslimka iga dhigay ayaan u mahadnaqayaa ilaahaasoo aan ka baryayo inuu aakhiro iyo adduunba ii naxariisto isagaa mahad oo dhan iska leh allaahumma maa asbaxa bii min nicmatin aw biaxadin min khalqika fa minka waxdaka falaka alxamd walaka ashukr laa shariika lak waxaan u gudagelayaa xadhigaygii siduu ku bilaabmay intaan laysoo xidhin walaalayaal waxa aan ka hadlayay bilihii ugu dembeeyey intaan laysoo xidhin dhagaraha gaalada iyo dhibta aynugu hayaan iyo inaynu ka digtoonaanno dhagarur walba iyo xumaan walba si kooban haddaan u sheego waxa aan ka shaqaynayay wanaag farista iyo xumaan reebista ilaahayna faray ilaahayna wuxuu yidhi acuudu billaahi min ashaytaani arajiim kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna can ilmunkar ammaanta aynu ammaan aynu ku leennahay waa wanaagga aynu farno xumaanta aynu reebno taasoo waajib inugu ah inaynu muxuu ahaaye samayno anoo bilihii ugu dembeeyey arrimaha ka hadlayey ayaa waxaa jaamacadda barwaaqo oo xaflad qabsatay ka hadlay muuse biixi oo shabakadda abaarsa iyo dugsiga abaarsaba ammaanay oo taageeray waxaanu sheegay in halkaasi lagu hayo wax islaamnimada iyo muslimiinta u dana ayuu sheegay waxay ahayd markaa uu hadlay taariikhdu lix iyo tobanka bisha siddeedaad labada kun iyo koob iyo labaatanka aniguna maalin kadib ayaan hadlay anigoo arrinkaa ka hadlaya madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu booqday oo isagu soo arkay waxaan idhi madaxweyne adigu muddo yaroo kooban ayaad joogtay markaa meeshu waxay u baahan tahay guddi hubisa ayay u baahan tahay sidaasaan idhi waxay u baahan tahay meeshaasi cid yacni muxuu ahaayey soo hubisa waxay muxuu ahaayey qabanayso waxaad ogaan kartid maaha waxaan kaloo aan sheegay markii aan ka jawaabaya arrinkaa in dhaqaalaha ay bixinayaan ee uu ku ammaanay iyaga inay dani naga leeyihiin baan idhi sababtoo ah waxaweeye gaalka ilaahay baa sheegay inaanu muslimka dan yacni wanaag u wadin anigu waxaan idhi war lacagtan ay bixinayaan dan bay naga leeyihiin ha layska hubiyo oo ubadkeen inay u dhigayaanna ha la hubiyo bas meeshaa ha la hubiyo ha lala socdo umbaan idhi nuxurka weedhaydu saas ayuu ahaa waana duuban tahay maalin kadib markii ay taariikhdu tahay sagaal iyo tobankii bisha siddeedaad labada kun iyo koob iyo labaatanka waa laysoo xidhay markiiba waa laysoo qabtay waxa weeye eedaa lay jeediyey inta burco layga soo kaxeeyey madheere leegeeye kadibna halkan aan ku dambeeyey eedo ayaa lay jeediyey eedahaasi waxay ahayd waxaad ceebaysay dugsiga abaarso waxaad warar been abuura ka faafisay dugsiga abaarso waayahay waxay yidhaahdeen caddaymaannu ku haynaa caddaymaha ay hayeen waxay keeneen dad ay yidhaahdeen waa waalidiinta dugsiga abaarso oo u joow taagan inay yihiin marag marag iga marag iga dhana isla markaana dhibbanayaal waalidiinta waxaa lagu sheegay marag iyo iyo dhibbanayaal marag iga dhana iyo dhibbanayaal say isu qabanaysaan aniguma garanayo qofku dhibbano garte laakiin marag baan kugu noqonayaa dhibbane kiisuu ka yahay waa lay keenay dadkaas waxaa kaloo lay keenay caddayn waxaa lagu yidhi muuqaalkii aad yacni ka jawaabaysay ayaa caddayn ku ah iyo baadhihii waxa iga qorayayba intaasaa caddayn ku ah aniguna caddayntayda baan keenay aniguna caddayntaydii baan keenay waaya waxaan anigu caddayn aan u keenay aan caddayn ka dhigtay aayadaha qur-aanka kariimkaa ee ka hadlaya inaanay gaaladu wanaag la doonayn muslimiinta wax khayra oo wanaaga inaanay la doonayn baan caddayn u keenay sababta waxaa laygu eedaynayaa dee waxaad gaaladii baad ku tidhi muxuu ahaye wanaaggii wanaagina lama rabaan anna waxaan idhi aayadahaasaa caddaynaya inaanay gaaladu wanaagina lala rabin oo ay ujeed la yihiin markay muxuu ahaye dugsiyo inoo furayaan iyo markaynu ubadkeenna innagoo aan kantaroolin aynu ku sii daynayno aayadahaasaan keenay waxaan kaloo keenay aayado ka hadlaya inaanay gaaladu joojinayn la dagaalanka muslimiinta ilaa ay ka saaraan diintooda haddii ay karaan waxaan keenay aayado sheegaya ama ka hadlaya inaanay gaaladu jeclayn muslimiinta waxaa ka mid ahaa aayadaha aan keenay maxkamadda horteeda ee aan caddaynta ka dhigtay ilaahay baa marag laga dhigtaaye iyo hadalkiise acuudu billaahi min ashaytaani arajiim maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli alkitaabi wala almushrikiina an yunazala calaykum min khayrin min rabbikum walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yarudduukum can diinikum in istataacuu iyo haa antum ulaa'i tuxibbuunahum walaa yuxibbuunakum intaas ayaan aayadahaas ayaan keenay iyo aayadda odhanaysa bacda acuudu billaahi min ashaytaani arajiim walan tardaa canka alyahuudu wala annasaaraa xataa tattabica millatahum waxaan kaloo keenay caddaymaha iyo caddaymo kale waxaan kaloo keenay nin la yidhaahdo kuubar anderson kuubar oo ku caana yacnii falka qoomuluudka inuu sameeyo inuu dugsiga soo booqday oo ardayda lagu sii dhex daayey oo ardayda lagu soo dhoweeyey munaasabad inta loo qabtay ardaydii muxuu ahay la dhex dhigay oo uu khudbadeeyey oo uu taariikhdooda uga sheekeeyey oo aan idhi tusaalaha saas may wanaagsanayn muuqaalladii baannu ku soo bandhignay brojector ayaannu ku soo bandhignay muuqaallo caddaynaya ninkaas inuu meeshaa galay oo ay ahayd inaanu gelin waxaannu soo bandhignay oo aannu caddaymaha maxkamadda keennay gabadh guddoomiye ka jaamacadda barwaaqo oo laydhaa jooy ciisa gabadhaasi waxaannu keennay twitter baannu keennay qoraal ay qortay kiniisad kiniisaddii soo dirtay ay qortay oo ay leedahay waxaannu u ducaynaynaa jooy ciisa oo somalilan u tagtay hawla diimeed baannu keennay in kastoo kiniisaddii markii dambe ka saarto ay tidhi arrimo yacni naguma shuqul lahaa gabadhani oo si khaldan buu qoraalku nooga baxay ayaannu keennay labada qoraalba waannu keennay waxaannu kaloo maxkamadda keennay gabadh laydhaa kristiina bawden oo ka dhigta jaamacadda barwaaqo oo macallimada oo u ololaysa yacnii l g b t weliba qaybta tiida oo ah isxawilidda in raggu rag iska dhigaan dumar iska dhigaan dumarku rag iska dhigaan sawirradeedii iyadoo muxuuaha calankii muxuu ahayay dadka l g b t q blasta iyadoo ku xardhan baannu soo bandhignay maadaama annakana leedaynayo annakuna waxaan nidhi baltaana eega dee ayaannu nidhi maxkamaddaannu arrimaha wax arrimahan idinkala hadlaya wax weeye waa waxaannu maxkamadda muxuu ahayay aannu geynay intaa iyo in kale ayaannu soo bandhignay maxkamaddii go'aan bay soo saartay laba go'aan bay soo saartay waxa weeye markii ay sukaaye eegtay labadeeda dhinac waxay tidhi waxa weeye waxba laguma laha ninkan wax dembiya laguma laha baraa'a ay soo saartay inaan berii ahay sidoo kale waxay amartay maxkamaddu in laysii daayo go'aan waxaa weeye in laysii daayey maxkamaddu amartay waa yahay lama fulin goobtii aan joogay lama fulin oo layma sii dayn in laysii daayayay ahayd laakiin lama fulin maxaa dhacay anoo katinadaysan baa dib laygu celiyey jaalkii asalku wuxuu ahaa marka shuruucdooda loo eego in qofka dee markuu muxuaha maxkamaddu ay beri ka dhigto inuu baxo laakiin layma sii dayn adigu saddex bilood iyo dheeraad kadib maxkamad labaadoo rafcaankaabaa lay bilaabay oo ambiil baa layga qaatay anigu ma qaadan markii ambiilka laga qaatay maxkamaddii waxay soo saartay go'aan bay soo saartay go'aankaasi wuxuu ahaa in laba sanno laygu xukumo iyo saddex milyan oo lacaga hadda wax cusub oo yacni ka duwan caddaymo cusubna qoladii hore may keenin aniguna wax cusub kuma daran intii hore umaan sheegay iyaguna wax cusub may keenin laakiin haddana laba sanno ayaa laygu xukumay waxaan biila kaman qaadan anugu sababtoo ah yacni waxaa weeye rajo kama qabin cadaalad inaan helo waxaan biila kama qaadan marka waxaan go'aansaday inaan labadii sanno dhammaysto saddexda milyan ee laysaaran iska bixiyo oo aan muddadaa ku jira jeelka qodobka saddexaad ee walaalayaal marka intaa waxaan kaga baxayaa xadhigayga horta saasuu ahaa sababtaan idinku warramaya waxa weeye aniga fursad layma siin inaan ku hadlo sababtoo laba dhinac baana laku yidhi ayaad is eedaynaysa aan ku soo eedeeyey qolada kalena warbaahintaay la hadlaysay anoo xidhan oo qaarkood ku hanjabayeen inay dilayaan ama ay yidhaahdeen waa in la dilo oo waxay doonaan bay saarayeen anigana waa laysoo qabtay layma oggolaan warbaahin waan xidhnaa intaa marka maanta ayuu ilaahay oggolaaday inaan hadlo oo sheego yacni muxuu ahay siday wax u dhaceen qodobka ugu dambeeya walaalayaal waxaa laygu xukumay kitaab aanu ilaahay soo dejin oo la yidhaahdo xeerka ciqaabta iyo xeerka habka ciqaabta maxkamadda waxaan ka dalbaday garsoorihii hore waxaan ka dalbaday iyo garsooraha dambeba waxaan ku yidhi kitaabka ilaahay igu xukun markaa waxaa laygu xukumay kitaab aanu ilaahay soo dejin oo la yidhahdo xeerka ciqaabta keligayna maaha keligayna maaha ee waa kitaab yaalla maxkamadda oo dadka lagu xukumo walaalayaal ilaahay wuxuu ina amray inaynu isla xukun tagno kitaabkiisa iyo sunnaha nebi moxamed sala allahu alayh wasallam waxaanuu inaga reebay inaynu isula xukun tagno waxaannu soo dejin wuxuu inaga reebay inaynu isula xukun tagno waxaannu soo dejin ilaahay wuxuu yidhi bacda acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim inaa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaasi bima araaka allaahu walaa takun lilkhaa'iniina khasiima aayaddaas waxay caddaynaysaa sababta uu qur'aanku u soo degey wuxuu qur'aanku u soo degey in aynu isku xukunno aniga xadhiggayga waxaaba igaga daran yacni kitaabkan laygu xukumay waanu ininkana waanu idinkaga darnaadaa kitaab aanu ilaahay soo dejin laysku xukumo ilaahay sidoo kale wuxuu yidhi bacda acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim afa xukma aljaahiliyati yabquuna waman axsanu min allaahi xukman liqawmin yuuqinuun xukunka aan ilaahay soo dejin waxa weeye waa xukum jaahiliya ayay aayaddu tilmaamaysaa marka yaa ilaahay uga xukun wanaagsan duul yaqiin la yimi yaa ilaahay inooga xukun wanaagsan yaa ilaahay inooga xeer wanaagsan yaa ilaahay inooga sharci wanaagsan walaalaya ma cid baa inooga sharci wanaagsan waa maya jawaabtu istifhaamkaasi waa istifhaam istinkaariya sidoo kale ilaahay wuxuu yidhi suurat annuur ilaahay wuxuu ku yidhi bacda acuudu billahi min ashaytaani arajiim wayaquuluuna aamannaa billaahi wa birasuuli wa aطacnaa huma yatawallaa fariiqu minhum min bacdi dalika wamaa ulaa'ika bilmu'miniin waidaa ducuu ila allahi wa rasuulihi liyaxkuma baynahum idaa fariiqun minhum mucriduun aayaddanna waxay ka hadlaysaa isku xukunka kitaabka ilaahay ilaahay wuxuu leeyahay munaafiqiinta isagoo ka warramaya waxay odhanayaan wayaquuluuna aamannaa billaahi wa birasuuli wa aطacnaa allaya iyo rasuulkiisa waannu rumaynay waananu adeecno amarkiisaannu qaadanna kadibna waabay jeesanayaanoo way ka hor imanayaan way ku gacan saydhayaan waa koox ka mida muslimiinta oo munaafiqiina ku gacan saydhaya markay kadib intaa yidhaahdaan ilaahay kuwaa muxuu ahaye gacan saydhay wuxuu yidhi kuwaasi mu'miniin maaha kuwa wax diiday sifadoodu waa maxay sifadoodu waxa weeye marka kitaabka alle loogu yeedho way diidaan wuxuu yidhi waidaa ducuu ila allaahi wa rasuulihi liyaxkuma baynahum idaa fariiqun minhum mucriduun haddii loogu yeedho alle iyo rasuulkiisa si uu ugu xukumo si uu dhexdooda u xukumo waxa weeye way diidayaan way ka jeesanayaan marka walaalayaal dad islaama ayaynu nahay anigu saaka waxaan soo jeedinayaa oo aan u soo jeedinayaa madaxda madaxda iyo madax dhaqameedka iyo culimmada iyo shacabka guud ahaan arrinka aan u soo jeedinayaa cabdimaalig baa xabsi ka soo baxay iskaylaawa laakiin cabdimaalig wuxuu idinku baaqayaa war walaalayaal xeerka ciqaabta aynu iska dayno maxkamadaheenna ka qaadno oo aynu ku beddelanno xeerka ilaahay soo dejiyey waxaan ku soo gebagabaynayaa anigu qadiyaddaydu waxaa laga dhigay inaannu ishaysanno meel iskuulis haysanno war iskuulis ma haysanno ashkhaas gaara isma haysanno ee marka la maxkamadaynayo qofka marka la maxkamadaynaya ayaa laga dhigaa inuu dad is hayaan anigu waxaan qabaa xadhigaygu wuxuu salka ku hayaa waxa aan ka hadlayo xaqa aan sheegayo cid walbo xaqa sheegta oo taariikhda soo martay ama waa la dilaa ama waa la xidhaa ama waa la fogeeyaa waa la eriyaa marka anigu arrinkaygu maaha arrin aniga i gaara waxaanan idinku baaqayaa idinka dadkiinnan halkan jooga iyo cidday dhegaysanaysaba walaalayaal waxa weeye nebigu sal ly slam wuu ina faray inaynu muxuu ahaye munkarka suulinno yacnii mid kastaba derajadiisa gacan ha noqoto af ha noqoto qalbi ha noqoto mid kastaaba intuu karaankiisa ha suuliyo waxaan maqlay inuu islaamay aasaasihii dugsiga abaarso iyo shabakadda abaarso guud ahaanba jonatan isaar u islaamay warkaasi jeelku iigu soo gaadhay arrinkaa waan soo dhowaynayaa aad iyo aad baan runtii ugu farxay inuu islaamo yoolka aynu leennahay muslimiin waxa weeye inuu qof islaamo lian yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumari nacam ayuu nebigu sala allah alay wasalam ku yidhi saxaabi ka mida saxaabadiisa inuu cali ahaa baanu malaynaya marka inuu qof ilaahay kugu hanuuniyo qof qudha waxay kaaga wanaagsan tahay geela cascas waxay inooga wanaagsan tahay diyaaradaha adduunka ayay inooga wanaagsan tahay iyo wax kastoo qaali ah
salaamaad kulla aafaad aqoonta saa'idow tiknolojika sare gaaray sawir baa lagu daalay kalarkaa sax ahayn fartu saan ma ahayn saakay weyba idlaatay khayr baad sheegaysaa saddex bilood iyo dheeraad hal tabeelaa la saxriiray sori sori sori sori bello sori sawir iyo tabeele subar sayd baa sahasho oo fududaysay boor yar iyo weyn sayska doontid u sheego subar sayd design sumad iyo astaan sawir iyo midabayntii subar sayn design waa mid taqaan subar sayd design waxay awoodaa inay farta kugu qorto qalimaanta koofiyadaha koobabka ama galaasyada funaanadaha kalandarka istiikarada oo dhowr nooc ah sidoo kale baalfanayd bugaagta iyo nooc walba oo qoraal ah subar sayn design ugu kaalay subar sayn design sidoo kale waxaad ka helaysaa boorarka waaweyn ee wadooyinka farasmagaalka ee isha bilicda magaalada muqdisho sida raniboojyada cariboorada dekadaha hoteelada iyo xeebta quruxda badan ee blue indian ocean waa shaqaale ku sifoobay soo dhoweyn iyo raaligelin intaba subar sandesign waxay xarunteeda ku taallaa wadada makaal mukarama ka soo horjeedka gurigii hore ee shaqaalaha haddaba wixii intaa dheer maantaba ka wac telefoonada kale ah eberli xal toddobo labaatan tobaniyolabo tobaniyolabo siddeetan iyo shan tobaniyolabo konton iyo shan ama eberli xal sagaal toddobo eberli eber shan ama eberli xal sagaal toddobaatan eber eber toban iyo shan ama booqo websaytooda ah www supersan som s o
shirkadda
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormuud hormuud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
waagdhegeystayaal qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka wareega heesta soo gaarnay gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meer makaran faal ayaa waxa uu gaaray degmada alkudare gobolka shabeellaha dhexe dhowaan ciidamada dowladda ay kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab gudoomiyaha anfaal ayaa waxa uu ka hadlay howlgallada ka dhanka shabaabka ee ka socda deegaanada maamulka hirshabeelle isagoona sidoo kale khudbad u jeediyay ciidanka macabisaneyda ee deegaankaas ku sugan deegaankan quruxda badan oo maanta maarta aan soo booqannay alkowsar iyo meelo kaloon soo marnay sidii ceelmuluq iyo boosareeri iyo booscaduur maanta waxaan maaragtay howshaas waddooyinkaan aadan yabaalaan ku sugnayn marka maanta inaan soo ogaano deegaanada aadan yabaal ku xeeran ama sida ay kala yihiin iyo deegaanada noloshooda inaan soo ogaano run ahaantii meesha maanta aan taagannahay oo alkowsar waa aad iyo aad meel maaragtay noo cajiib gelisay quruxda iyo bulshadeeda sida ay maaragtay nishaadkooda iyo deegaan ahaan xaatee deegaanku siduu u yahay deegaan weyn oo baaxad leh oo maanta aad iyo aad weyn alxamdulilaah waxaa ilaahay mahaddiisa inuu ilaahay nimankii dhibaatada ummaddan ku hayay oo ummaddan u geesoo ragaadiyey waxaan aaminsannahay hadda deegaankaas sidaan u yaalno haddii sidii loogu talagalay ganacsiga muqdisho iyo isugu furaa lahayd inta tobankii afartii sano la joogo waa aaminsanaa lahayn inta hadda maanta deegaanka wanuuya ka badan inuu ahaa lahay oo magaalo intaan ka camiran oo ka sii weyn ay ahaa lahayd laakiin maanta ilaahay baa maaragtay wakhtigaas inay nimankaa ummadda dhibaan ayaa iska qoreed waana dhammaaday wakhtigoodii ilaahay ayaan uga shukriyaynaa iyo dhammaan dowladda soomaaliya oo madaxweynaha qaranka ugu horreeya kan isteytka iyo dhammaan wasaaradda gaashaandhigga iyo saraakiisha ciidamadoo dhan dhammaantood iyo deegaanada oo is-abaabule dadka jooga maamulada gobollada labadan gobol hirshabeelle laysku yidhaahdo shabeellaha dhacay iyo hiiraan oo si weyn isu abaabulay una ogaaday inay nimankaanu yihiin niman dhibaato ummadda ku ah waad arkaysa meesha aynu ku noolaa jireen waxa ay ku sameeyeen iyo waxa ka muuqday meelaha dadka waxa lagu dhibaatay jiray meeshaasay ka rari jireen marka ilaahay baa mahad iskale wixii ay dhibaatadii ay shalay ummadda ku hay jireen maanta ayagay ku hirtay ayagaa socalla ayagaa maarata habeenka hooyalla dhibaataday ummadda u maleegi jireen mid la mid ahaa ilaahay beddelkooda siiyey waxaan rajaynayaa inay ummadda soomaaliyeed dhibaato intay ku soo sameeyeen ay ugu ekaato dibna ay maaragtay magacooda loo waayay ilaa idankiisa nimankaana maaragtay waa qawaariij oo culammada soomaaliyeed ayaa ka fadwootay khawaariijna waa dhibkeeda horey ayaa loo sheegay marka waxaan rabnaa siday u kaceen dadka deegaanadan ay u istaageen ay naftooda iyo maalkooda diyaar ula naqdeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo dhammaan dowladda soomaaliya hadday tahay federaalka oo madaxweynaha qaranka ugu sarreeyo iyo statekaba dib looga laabo ma doono ayaguna sida ay u soo baxeen ee cadowga inay isaga suuliyaan u go'aansadeen inay isaga suuliyaan ayaga ayaa yaqaano kuwa meelaha ku dhuumaayo annaga ma naqaano ayaga ayaa nooga xog badan inay xogtana siiyaan nin kastoo maalin ayaga la shaqeeyay nimankaasna waxaaba yaraatee walaalnimo uu leeyahay male walaashina ma laho marka aad iyo aad ilaahay baa mahad iskale deegaanadii gobolka shabeellaha dhexe muddada dheer naga maqnaay inaan maalmahan dhex joogno muddooyinkaanaan ku dhex sugnayn haddana waxaan gaaraynaa insha allah oon inta noo dhiman inaan mar dhow hadduu ilaahay yidhaahdo aan gacanta lagu dhigo dowla ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay gacanta ku soo dhigaan
guud ahaan dhegeystayaal caawa intaayaan jeclana kusoo gabagabaya barnaamijka wareega muddada wadu ka baxaya cabdiwaabi ay farsameynay nabadgelyo